أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر, ل- ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد tafsiru suurati اlfatxi casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda koowaad ee suuratu اlfatxi ka mid ah suuratu اlfatxi waa suura madaniya waa qur-aankii bacda alhijra soo degay nebiguna sala allahu calayhi wasalama suuraddan waxay kusoo degtay markii uu kasoo laabtay xudaybiya xudaybiyana waxay dhacday sanadkii lixaad qasadka ay u dhacdayna waxay ahayd ama yacni sababtii ay u dhacday ee nebiga sal ll ly salam iyo asxaabtiisa oo kun iyo afar boqol meelaha dhan ayaa madiine kasoo tegay ayagoo rabo inay cumraystaan wax kalena aan rabin oo qasadkoodu uu yahay kacbada inay dawaafaan oo ay cumradii ay gutaan qoraysh markii ay maqashay waa ka celisay oo waxay ka hor joogsatay kacbadii inay galaan oo ay ku dawaafaan oo ay cumradii acmaasheedii meeshaa ku gutaan ilaahayna wuxuu qadaray meeshaa in heshiis uu ka dhaco heshiis marka in dagaal toban sano aan laysku qaadin muddo sidaas ah oo muhaadana iyo ama hudna in la galo ayaa lagu heshiiyey heshiiskana daahirkiisu wuxuu u muuqday mid aada waxaa ku jiray shuruudo aada u ad adag laakiin ilaahay subxaanahu watacaala fatxi iyo guul ayuu ku tilmaamay maadaama dadkii muslimiinta ahaa ay fursad u heleen in meel allaale meeshay doonaan ay mari karaan oo ay markaa yacnii ciddii doontana ay u imaan karto oo sidaas marka ay diintu ku diintoodii ay ku faafsan karaan heshiiskaas heshiiskan marka xudaybiya ayaa wuxuu dhalay in maka la furto oo fatxu maka iyo heshiiskan laba sana u dhexaysay labadaas sano sanadkii heshiiskan uu dhacayo kun iyo afar boqoloo nin ayay ahaayeen nebiga asxaabta makana waxay ku furteen ilaa toban kun oo rag ah oo muqaatiliin oo dagaalami karto intaas marka waxaad dareemaysaa isbeddelka dhacay siduu u weynaa ee sabab waxaa kaloo u noqday heshiiskan wufuud fara badan iyo inay timaado oo nebiga sal ll ly slam risaaladiisa meel walba looga yimaado oo si nabad ahna ay dadkii ku gaarto awalba marka diinta ilaahay dee fitrada iyo caqliga saliimka ah ee dhammaan marka yacni way waafaqsan yihiin caqliga saliimkana wuu aqbalaa ilaahay keliya in la caabudo fitraduna dee ilaahay xaqa jacaylkiisa ama xaqa raacid xaqa yacni in xaq ahaan loo garto dadka wuuba ku abuuray marka in maka la furtana isagaa sababay waxyaabihii ka dambeeyey oo diintii in lasoo gala iyana isagaa sababay saa darteed fatxi baa lagu tilmaamay suuraddana isaga ayaaba lagu bilaabay xudaybiya marka waa meel maka u dhow markaa yacni xilliga meesha yacni dhanka xilliga iyo xaramka ayay iska saaran tahay oo xudaybiya marka xaramkaa aada ugu dhow iyada marka xaramka ka mid ma ahan laakiin xuduudulxaram ayay ayay ku jirtaa dariiqa qadiimka dariiqa qadiimka ah ee jidda ayaana marka maka looga aado ayay saaran tahay dhankaas marka marka loo baxo iyada ayaa xilliga ugu dhow dhinacaas marka loo baxo xuduudii xaramka ayay saaran tahay ayb xudaybiya waxaa kaloo daba taalay baycat ridwaan oo nebiga sal ll ly slam intuunan gelin maka ayuu cuhmaan diray inuu markaa yacni ka wargeeyo ujeedka uu u socdo iyo waxa uu meesha u yimid inuu marka cuhmaan uu geeyo cuhmaan sidiibuu yeelay suuqa marka waxaa yacni war waxaa nebiga u yimid sala allahu calayhi wasalam oo dadka qaarkood ay suuqa geliyeen cuhmaan in la dilay marka nebiga sal ll ly slam wuxuu u diyaargaroobay arrintaa marka haddii ay dhab noqoto inuu dagaal u galo oo kun iyo afartaa boqol ayuu la mubaayacooday geed hoostiisuu kula mubaayacooday baycatu ridwaan ayaa lagu magacaabay suuradda way ka hadli doontaayoo laqad radia allahu can ilmu'miniina id yubaayicuunaka taxta ashajara baycadaa dadkii galayna qiimi gaaray lahaayeen oo xadiid saxiixa wuxuu ku soo arooray lan yelija annaara axadun baayaca taxta ashajara qof geedda hoosteeda nebiga kula mubaayacooday naarta ma gelayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasalam khaybarna suuraddu waa ka warami doontaa oo waa lagu leexanayaa oo yacnii maqaanim iyo markay xudaybiye ay kasoo laabteen ayaa waxaa loo ballan qaaday haniimooyin waaweyn inay heli doonaan hanaa-imtaana marka khaybar baa ka mid ahayd oo khaybarna sanadii toddobaad bay dhacday oo iyadana marka nebiga sal lla ly slam iyo asxaabtiisu ay la wareegeen sanadkii sideedaadna quraysh iyagaa heshiiskii jebiyey markay heshiiskii jebiyeenna de dad badan oo muslimiina iyadoo nebigu uu tacbaday ayuu kusoo weeraray makana marka sanadii sideedaad ayaa gacanta looga dhigay waxyaabahaas oo dhan buu marka heshiiskan u ahaa gogolxaar inkastoo ay ku jireen shuruudo adag oo muslimiinta daahirkeeda ku adkaaday oy qaadan waayeen haddana nebiga sal ll ly slam xag allaa looga waxyooday waxyigaabuuna ku socday wuxuuna dhihi jiray oo cumar uu ku yidhi innii laa acsi llaaha aniga ilaahay ma caasinayo iska daa adiga guushaas marka suuradda marka ay ka waramaysa laguna bilaabay guulna laga tilmaamay sulxigaas xudaybiye ayuu ahaa ayb suuraddu marka waxay soo degtay markii nebigu xudaybiye uu ka laabtay de waad garan kartaayo markaa xudaybiye uu dib uga laabtay cumradii waa loo diiday sanadaas nebiga sal lla ly slam oo waxaa la yidhi sanadkan waa laabanaysaan sanada dambe ayaad imaanaysaan saddex maalmood baad marka joogaysaan maka ood ku acmaashiina a gudanaysaan sanadkii ka dambeeyey marka cumratulqadaa baa cumradii ku xigtay la dhihi jiray ama cumratulqadiya sideedana nebigu markii bacda albictha afar cumro ayuu cumraystay cumradii xudaybiye oo laga celiyey oo ixsaarka uu ku dhacay markaa yacni xoolihii wixii ay wadeen meeshii xudaybiye ay ku gowraceen iyo cumradii sanadkii ku xigtay cumratulqadaa la dhihi jiray xunayn markuu kasoo laabtay cumratuljiciraana iyo cumradii xajkiisii ku dhex jirtay afartaas cumro ayuu cumraystay bacda albictha markaa laabashadii bay suuraddan soo degtay marka muslimiintiina wixii ay rabeen aynan helin markaas oo kacbadii iyo laga hor istaago iska soo laabteen ayay suuraddaani ay timid marka suuraddiina guulo iyo fatxi bay ka warameen iyagana wixii ay rabeen waa soo waayeen oo kacbadii inay dawaafaan oo ay cumraystaan bay rabeen ilaahayna marka xigmad iyo ujeedooyin buu ka lahaa marka qisadan iyo sidaan inay wax u dhacaan ayb marka qaala tacaala alla wuxuu lidalika waxaa soo aroortay fatxiga akharu ahlilcilmi sulxigay ku fasireen sulxu lxudaybiya saasaana loo badnaa waa jiraan a-imada qaar ku fasiraya fatxu maka laakiin waxaa loo badan yahay sulxu lxudaybiya fatxu maka inuunan ahaynna waxaa ku tusayso markii xudaybiya laga soo laabtay aayaddu suuraddu soo degtay allana wuxuu leeyahay inaa fataxnaa laka fatxan waanu kuu furnay weliba maka lama gaarin furashadeeda waa dhiman tahay weli marka fatxigaani inuu ahaa sulxigii dhacay ayaa meeshaa marka ka muuqdo sulxiguna shuruudaha aadka u qaraaraa oo watay waxay ahaayeen horta inay laabtaan waa shardi muslimiintii marka yacni ku adkaa waxaa kaloo shuruudihii ad adkaa ka mid ahaa in la yidhi qofkii idinka idinka soo baxo ee annaga noo yimaado maka yimaado lama celinayo qofkii maka ka soo baxo ee madiino tagee soo islaamana waad soo celinaysaan heshiisku marka dabcan raggow ku dhacay dumarka lama soo celi jirin oo iyada suurat lmumtaxana ayaan ugu tegaynaa shanigooda ayb marka ninkii adiga kaa yimaadana lagu celin maayo kan annaga naga soo baxana waad soo celinaysaa ayaa ku jirtay sanadkan waawaa laabanaysaan waxyaabahaas markay iyadoo haddana heshiiskii waxaa kaloo ku jiray hada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuulullahi tiray dhaheen rasuulullahi oo ilaa cali marka uu yacni xoogaa ka daahay amarkaas isagoo isdhahaya armaa waxyi kala yimaadaa oo yaan la tirin ah rasuulkiina uu leeyahay tir anuu rasuul allaan ahay idinka haddaad doontaan idiida eh marka bismi illaahi araxmaan iraxiim maba naqaanay dhaheen araxmaan iraxiime waxaad ku qortaa bismika allaahuma magacaaga maxamed ibnu cabdillaahina ku qor sidii buu u yeelay nabiga sal ll ly slam markii dambena heshiisku saa isagoo aan weli dhammaanin ayaa abujandal uu soo bax fakaday isagoo jeebaysan oo katiinadaysan muslimiinta uu isku soo dhex tuuray aabihii baa marka heshiiska wax ka waday oo qoladan marka mushrikiinta u qoraayay u saxiixayay ama yacni hawshiisa wax ka waday markaasuu wuxuu yidhi kanaa ugu horeeya waxaan kugula heshiinayo maxamedow haddii aadan isiininna bis waa heshiis ma jira waa kala tegaynaa markaasuu nabigu sal ll ly slam yidhi war kan weli heshiiskii ma dhammaanina daaya ii daaya waa diiday waa u ogolaaday waa la celiyey waxyaabahaasay marka aada uga xumaadeen muslimiinta ee aadna ugu ad adkaaday weliba cumar nebigu uu aada ula hadlay nebiguna sala allahu calayhi waalihi wasalama ma dhaafaynin aniga rasuulkii allaan ahay walastu acsiihi mana caasinayo ilaahay sidaa ogow ayb abu bakar buu markaa yacnii uu sidoo kale u tegay abuubakarna sidii oo kale unbuu ku yidhi markaa cumar markii dambe wuxuu yidhi sadaqaad badan baan bixin jirayoo nebiga sidaan ula hadlay oo yacnii arrintaas marka yacnii arrin daahirkii aad u adag inay ahayd buu aad uga hadlay cumar oo nebiga uu kala hadlay ku celiyey yani radia allahu canhu ou hadalka kula celceliyey ilaa markii dambe uu sidaa dhihi jiray radia allahu canhu wa ardaahu ayb markii dambena dee kuwiina ilaahay faraj buu u furay dadkii la soo celinayey ee markaa yacnii maka kasoo tegayeyna abujandal iyo abubasiir iyo ayay iskaga biiri jireen oo nebiga dhulkii uu ka markaa yacnii qabdadiisa iyo awoodiisa ku jiray dhul ka baxsan oo xeebta ah bay intay tageen ayay meeshaas bay gaalada u galeen marka ilaa markii dambe iyagiiba ay yidhaahdaan inay adiga kuu yimaadaanaba dhaanto oo kuwan un dagaalka iyo dhibka un ay naga daayaan iyagana ilaahay baa si kale faraj ugu furay nebigiina ilaahay subxaanahu watacaala heshiiskii ou galay waa ku sugay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh waxyaabahaasaa marka heshiiskaa ku jiray shuruudaha ad adag baa ku jiray markii dambena iyagaa jebiyeyoo laba qolo ayaa qolana nebigay raacday dhinaciisa qolana gaalada reer bani bakarna waxay raaceen kufaaru quraysh ayay xilfi la noqdeen khusaacana waxay xilfi la noqdeen nebiga sal ll ly slam marka reer khusaaca ayaa habeen lasoo weeraray oo la habeen miray qoladan reer bani bakar ayaa mirtay oo dagaal ku mirtay xilli habeen ah hubkiina quraysh hub bay kusoo kaalmeeyeen marka oy ree bani bakar soo siiyeen mana ahayn sidaas in la yeelo waayo khusaaca heshiiska dhinacay uga jirtay mar haddii heshiiskii quraysh gacantoodii ku baaba-ay waa la weeraray marka fatxumakaa dhacday sidaas uu marka heshiiskan mulaabasaadkaas iyo waxyaabaha ayuu lahaa fiqhi aad u badanna waa laga qaadanayaa yacni alimaam ibnu lqayim zaadulmacaadka uu uga hadlo ayb qaala tacaala allah wuxuu yidhi bismi illaahi araxmaani araxiim innaa anagu fataxnaa waan furnay laka adiga dartaa ayaan u furnay oon kuu furnay fatxan furitaan ayaanu kuu furnay furitaanka oo mubiinan cad maxaa lagugu furayna liyaqfira si uu u dhaafo laka adiga uu kugu dhaafo allaahu alleh maa wixii taqadama hormaray min dembika dembigaaga xaal uu yahay iyo wamaa wixii ta-ahara dib maray wayutima waliyutima inuu dhammaystiro ayaa lagugu furay nicmatahu alla nicmadiisa inuu dhammaystiro calayka korkaaga uu ku dhammaystiro wayahdiyaka waliyahdiyaka inuu ku hanuuniyo siraatan jid uu kugu hanuuniyo jidka oo mustaqiiman toosnaan badan wayansuraka waliyansuraka inuu kuu hiiliyo allaahu alle alla uu kuu hiiliyo nasran gargaar ama hiilin casiizan adag uu kuu hiiliyo marka fatxigii iyo wixii uu watay buu rabbi ka waramayaay waxaa lagu bilaabay inaa fataxnaa laka fatxan mubiina heshiiska marka fatxi maxaa loogu magacaabay culamaau tafsiir waxay leeyihiin fatxigu waa furitaan inta aan wax la furinna waa xiran yahay waxbaa xiran waxaa xiranna waxay ahaayeen isu socodkii waa xirnaa qoladan quraysh iyo nebiga iyo asxaabtiisa oo madiino joogo way kala xirnaayeen heshiiskan ka hor heshiiskii marka waxbau furay marka irid ayuu furay marka shaygii munqaliqa ahaa ee xirnaa ayaa heshiiska ku furmay sidaas baa furid looga cabiray bacdi ahlilcilmina waxay leeyihiin inaa fataxnaa waan xukunnay ayaa laga wadaa laka adaan kuu xukunnay guushii fatxan xukumitaan luqatu ahlilyaman ayaa waxay tahay fatxigu bimacna alqadaa waa lagu magacaaba alfataax marka alla lagu magacaabayo bimacna alqaadi oo kale w kan wax kala xukumayo marka waanu kuu xukunnay xugun cad ayaan wax kuugu xukunnay waa kuu furnay furitaan cad liyakfira laamku waa laamukey sida xooga badan ama laamu tacliil sida marka tacliilkan iyo jumladii hore say isu mudaabaqaynayaanay iskugu xirmayaan oo fatxigu ou sabab iyo cillo ugu yahay dembi dhaafka nebiga sal ll ly slam loo dembi dhaafay laba macnaa meeshaas ku jiro si labadan aayad layskugu xiro alimaam abu jacfar atabari isaga wuxuu leeyahay macnaha say isugu xirmayaan waxay tahay markii nebiga loo furo oo ilaahay uu guul siiyo oo hesh wixii ka xirnaa loo furo arrintaa waxay keensanaysaa shukri shukriguna cibaado waaye cibaadadaa iyo shukrigana wuxuu sabab u noqonayaa dembi dhaafkii oo wuxuu ka keenay marka idaa jaa nasru llahi walfatxu wara-ayta annaasa yadkhuluuna fi diin illahi afwaajan fasabix bixamdi rabbika tasbiixdii guul haddii nebiga la siiyo tasbiix iyo alla xusid iyo shukri iyo ayuu bilaabaya ayaa waxaan ujeedaa oo aada u badinayaa awalba waa shukrinaye waa sii badinayaa mar walboo shukriga la badiyana dembi dhaafaa imaanaya marka sidaas marka waa isugu munaasabeeyey alimaam abu jacfar atabari macno labaadna ama munaasabo labaadna waxaa weeyaan labada aayadood fatxiga waxaa laga fahmaa oo ku dhex jiro jihaad waayo guul iyo in wax loo furo wax ka xirnaa iyo jihaadka ayaa ayaa meeshii ka dhadhamayay mar haddii jihaad meeshii uu ku jirana jihaadku min acdami asbaabi lmaqfira waayo marka waxyaabaha dadka loogu dembi dhaafo kuwa ugu waaweyn jihaadka ka mida sidaasna waxaa sheegay alimaam moxamed alamin shanqiiti kitaabkiisa dafcu ihaami liiraab can aayi lqur'aan can aayi lkitaab labadaas uun sabab ayaa laysu munaasabeeyaa qaar kale waxay leeyihiin sida waaxidii fi lbasiit tafsiirkiisa basiidka wuxuu leeyahay ee fatxiga ayaa waxaa laga wadaa yacni in ilaahay hidaayadii iyo iimaankiiba ayuu kuu furay ee iimaanka iyo hidaayadaa sabab u ah marka in la dembi dhaaf la helo oo haddaanba hidaaye iyo iimaanba uunan jirin dembi dhaaf ma jira waayo macnaheeda sidaasna marka waaxidii ayaa tafsiirulbasiidka ku sheegay ayb liyakfira si uu kugu dhaafo allaahu alle laka adiga uu kugu dhaafo darteed ayaanu kugu furnay maa wixii taqadama hormaray maa taqadama marka waxay ku dhacaysaa qabla albictha wixii kaa dhacay oo min dembika dembigaaga xaal uu yahay wamaa wixii ta-ahara dib marayoo markii lagu soo diray ilaa saacadda aayaddan ay soo degayso wamaa ta-aharana intaas ayaa ku dhacayso labadan marka dee nebiga dembigiisu muxuu yahay suuratu moxamedaan kusoo marnay wastakfir lidembika markaan macnaynaynaan aan tilmaanay ee waxyaaba marka waxaa jira khilaaful owla ah laga habboon yahay oo kale oo nebiguna ijtihaad uga furnaa laakiin inuu ilaahay sugana ay ahayd oo markaa yacni nebigu intuu ijtihaado si markaa uu dhahayay oo kadib marka aayado kasoo dabadegayeenoo sidaanaan fiicnaan lahayd ah arrintaasoo kale ama inuu mararka qaar munaajaatu rabbihi inuu mar walba ku jiro nebigu jeclaa mararka qaar buu dan caama ku uga mashquulayaa ama yacni dan caama oo iyada lafteeda diinta ka midoo bal waajibba ku ah ayaa dhacaysa inuu markaa ku mashquulo munaajaadkii sidau rabay uunan u helin taasoo marka nebigu ka ayaa ayaa yacni dareen ayay gelinay arrintaas dareenkaas marka ay gelisana wuxuu dareemayaa marka taqsiir inuu sameynaayo dembi dhaafow la imaana marka aduu siday ahaataba ama in la yiraahdo ambiyada marka yacni dunuubta waaweyn dabcan kuma bannaana saqaa'irta foosha xun kuma bannaana wixii ku tacalluqo risaalada dembi ku geli maayaan marnaba wixii intaa kasoo haray saqaa'irta ah ayay culimada qaar ay yidhaahdaan kuwaas waay kuwa la dhaafay xataa oo nebiga loo dhaafayo sal alla l slam wayutima fatxigaasi iyo furidaasi waxaa kale yani wayutima waliyutima iyo inuu alla dhammaystiro nicmatahu nicmadiisa calayka adiga dushaada uu ku dhammaystiro u ku taam yeelo oo nicmadaa marka maxay tahay biidhaarihi iyaaka calaa caduwika cadowgaaga inuu kaa adkaysiiyo oo aada ka sara marto wayahdiyaka inuu ku hanuuniyo siraatan jid uu kugu hanuuniyo jidka oo mustaqiiman toosan wayansuraka allahu alla inuu kuu gargaaro cadowgaaga kaaga hiiliyo nasran gargaar casiizan adag huwa aladii anzala asakiinata fii quluubi lmu'miniina liyasdaaduu iimaana maca iimaanihim markii nebiga intaa la siiyey oo heshiiskaani iyo fatxigaani dartii intaa loo siiyey mu'miniintii maxay heshiiskan ku heleen isagana iyagana taasuu rabbi tilmaamaya marka allah wuxuu leeyahay huwa alle alladii allihii weeyaan anzala dejiyey assakiinata xasiloonida fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta quluubtooda dhexdii dhexdeeda kusoo dejiyey liyasdaaduu say u kororsadaan iimaanan iimaan ay u kororsadaan iimaanka oo maca iimaanihim iimaankooda la jirkiisa ah kay haysteen inay iimaan kale ku darsadaan walilaahi alla unbuu u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaadka ciraryaalo junuudooda ciidankooda waalardi dhulka ciidankiisa allow u sugnaado allah iska leh wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman oo xikmad badanoo waxa uu qadaraya xikmad badan ay ka dambayso muminiintii marka intan baa marka ilaahay iyaguna uu siiyey iyo aayadda dambe waxa ay tilmaamayso huwa alle alladii allihii weeyaan anzala dejiyey alsakiinata duma'niinada iyo xasiloonida maxay ku xasileenna iimaanka iyo xaqa alle uu nebigiisa la soo diray ayaa ay ku xasileen marka alla waa kan dejiyey alsakiinata xasiloonida fii quluubi lmu'miniina mu'miniinta quluubtooda dhexdeeda alla waa kan kusoo dejiyey liyasdaaduu say u kororsadaan ay u siyaadsadaan iimaanan iimaan iimaanka oo maca iimaanihim ama maca iimaanihim iimaankoodii la jirkiisii ay siyaadsadaan marka mar walba oo faraa-ishu ay hadba farad shay farada uu soo dego oo faradkii ay u hoggaansamaan ku camal falaan iimaankii waa u siyaadayay marka mar walbo marka aayad soo degto oy rumeeyaan oy ku dhaqmaan iimaanku waa usii kordhayay sii ziyaadayay taasuu ahay marka walilaahi alla unbuu u sugnaaday junuudu samaawaati samaawaat junuudooda iyo walardi dhulka ciidankiisa kulli allo allah iska leh macnaha aayadda marka jumladanna waxay tilmaamaysaa ee yantaqimu bihim ilaahay waa ku aargoosan karaa cirka waxa jooga malaa-iga allay ciidan u yihiin ay u sakhiran yihiin oo sidau doono ka yeeli karo dhulka waxa joogana sidoo kale weeyaan allah subxaanahu watacaala ayay junuud u yihiinoo cid allaale ciduu doono ayuu ka aargoosanayaa wuxuu doonoona uga aarsan karaa wa kaana allah marka dadkan aada la yaabantihiin de waxaan aada kala maraysaan ilaahay waa ka aarsan karaa laakiin idinkana waxbaa laidin waa laidinku kala saarayaa xikmadna meeshii waa ku jir waa ku jirtaa wa kaana allahu alla wuxuu ahaaday caliiman mid ogaal badan xakiiman oo xikmad badan liyudkhila almu'miniina adharu laqwaal marka laamtaani waxay ku tacalluqaysaa huwa aladii anzala sakiinata lagu tacalujinaa alla waa kan mu'miniinta kusoo dejiya sakiina muxuu ugu soo dejiyeyna xasiloonida liyudkhila inuu geliyo almu'miniina mu'miniinti inuu geliyo iyo walmu'minaati haweenka mu'minaadka ah jannaatin jannooyin inuu geliyo jannaadka oo tajrii ay soconayso min taxtihaa min taxti qusuuriha wa ashjaariha saraheeda iyo geedaheeda hoosteeda al anhaaru webiyaale ay qulqulayaan khaalidiina xaal ay yihiin kuwii waarayo fiiha jannaadka dhexdooda ku waarayo wayukafira inuu dhaafo canhum iyaga xaggooda ou ka dhaafo ka asturo sayi-aatihim xumaanyaalkooda wa kaana wuxuu ahaaday dalika kaagaas cinda allaahi alla agtiisa fawsan liibaan liibaanta oo cadiiman weynin badan arrintaa iyadana marka liyudkhila laamkani in lagu tacalujiyo huwa aladii anzala sakiinata waasi waana sida culimo badan ay leeyihiin adharu laqwaal waaye waana aayadda maxaa yeelay aayaddii ka horreysay waaye in meeshaas lagu xiro ayaa ka roon in inaa fataxnaa laka fatxan mubiinantii hore lagu xiro waqiila waxaa la yidhi wuxuu ku tacaluqayaa liyafira wixii ay ku tacaluqaysay liyakfira laka allaahu maa taqadama halkii ay ku xirnaydoo inaa fataxnaada abuu ku xiran yahay kanna ibnu jariir baana sidaas wato laakiin adharul aqwaal marka la fiiriyo sakiinada waxa loo siiyey baa sidaan aban oo muuminiinta iimaanka inay ku xasilaan oy iimaan kororsadaan muxuu ilaahay sidaa u xasiloonida muxuu ugu dejiyey quluubtooda say jannadii u galaan ile markay iimaankii ku xasilaan oo ay aqbalaan oo ay camal falaan jannadii bay marka dhexlayaan marka marka liyudkhila almu'miniina walmu'minaati jannaati tajri min taxtiha alanhaar khaalidiina fiiha wayukafira canhum sayi'aatihimna tansiiq oo waxaa weeyaan kalaami ah oo hadalka tansiiqiisa un weeyaan maahane ee ma ahan in ay sidaan isugu xigaan xagga waqtiga waayo wayukafira canhum sayi'aatihim jannada markay galaan maahan in dembigooda la dhaafayo ee intaynan jannadiiba gelina loo dhaafay dembigii hadda marka tansiiq kalaami ah waayo ma ahane waqtiga xaggiisa sidan aayadda u kala tilmaantay uma kala horeeyaan wa kaana wuxuu ahaaday dalika kaagaasi fawsan liibaan buu ahaaday cadiiman weynin badan cinda allahi ilaahay agtiisa wayucadiba iyo inuu cadaabo almunaafiqiina munaafiqiinti inuu cadaabo waalmunaafiqaati iyo haweenka munaafiqaadka inuu cadaabo wlmushrikiina mushrikiinti inuu cadaabo wlmushrikaati iyo haweenka mushrikaadka ah inuu cadaabo addaaniina ee maleynayay billaahi alla ku maleeyey danna saw-i xumaanta maladeeda yacni mala xun ilaahay ka malaystay calayhim iyaga korkooda daa'iratu saw-i xumaanta wareegaysaa korkooda ahaatay waqadiba allaahu alla waa carooday calayhim korkooda u carooday walacanahum waa lacnaday naxariistiisii buu ka fogeeyey wa acadda lahum wuxuu u diyaariyey jahannama jahannamu u diyaariyey wasaa-ad way xumaatay hiya jahannamu masiiran meel loo ahaaday u xumaatay meeshanna marka wayucadiba almunaafiqiina haddaad liyudkhiladii iskaga cadafto oo aad ku xirto ilaahay mu'miniinta wuxuu qalbigooda iimaanka ugu sugay si kuwaan markaa yacni loo cadaabo munaafiqii mu'minkii inay kala baxaan mushrigii in gacantii mu'miniinta lagu ciqaabo oo lagu cadaabo oo isaga laftiisa camalkan uu ilaahay iyo diintiisa uga soo horjeedo naarta ku galayaa ayb ama inaa fataxnaada in loo celiyo oo la yidhaha guul baan ku siinay maxaa guushaa lagu siiyey munaafiqiin in la cadaabo iyo munaafiqaadkii wayucadiba inuu cadaabo alle almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta iyo nimanka ah walmunaafiqaati iyo haweenka munaafiqaadka ah wlmushrikiina nimanka mushrikiinta iyo walmushrikaati kuwa mushrikaadka ah haweenka ah addaaniina kuwii maleeyey billaahi alla ku maleeyey danna saw-i maladii xumayd danna saw-i marka waxaa weeyaan sifay mawsuuf laysu idaafeeyey mawsuufkii oo sifadiisii loo idaafeeyey ilaahay bay maleeyeen addanna asaw mala xun bay ilaahay ku maleeyeen maladaa xunna waa maxay aayadda lagu tilmaamay dannuhum biana allaha laa yansuru muxameda sala allahu calayhi wasalam waa malada ay maleeyeen in alle nebigiisa uunan u gargaaraynin waa mala xun calayhim iyaga korkooda daa'iratu saw-i xumida wareegaysaa dushooda ah marka daa'iratu saw iyagaa waxay dhihi jireen muslimiinta waxay la sugan jireen waqti xun inuu ku yimaado oo la kala daadiyo oo la kala diro oo manhajkooda iyo waxa iyo caqiidadooda iyo diintooda in la kala tuuriyeeyo iyo iyagaba sidaasay la sugan jireen marka iyagaa musiibada ay la suganayaan iyaga dushooday ahaanaysaaba alla leeyahay waqadiba allaahu alla wuu carooday calayhim korkooda u carooday walacanahum waa lacnaday waacadda lahum wuxuu u diyaariyey jahannama jahannama wasaa-ad way xumaatay hiya jahannama masiiran meel loo ahaado ayay u xumaatay welilaahi alla unba u sugnaaday oo alla unbaa iska leh junuudu samaawaati samaa ciraryaalo junuudooda iyo walardi dhulka junuudiisa ciidanka dhulka wax allaale waxa dhulka jooga allay ciidan u yihiin oo isagiibaa marka sidau doono ka yeelayo ciddou doonana iyagou ku ciqaabaya marka dee muuminiintii laftooda waa gelayaan iyaga laftooda junuudda allay ka mid yihiinoo gaaladii baa lagu salladay marka gaaladii marka muuminiinta gacantooda lagu ciqaaba ayb wax allaa muuminiinta keliyana maahane ilaahay ciddou doonou ka dhigan karaa jundi wamaa yaclamu junuuda rabbika ilaa huu wakaana allaahu alla wuxuu ahaaday casiizan alla addoommadiisa ka adag xakiiman falsan inaa arsalnaaka shaahidan wamubashiran wanadiiraa inaa anagu arsalnaaka waanu ku dirnay shaahidan xaal aad tahay ku marqaati furayo oo dadkii lagu diray aad ku marqaati furaysid wamubashiran xaal aad tahay ku bishaaraynayo wanadiiran xaal aad tahay mid digaayo maxaa sidaa marka lagugu diray inaad ku tiraahdid litu'minuu billaahi yani facala allahu dalika alla sidaabuu yeelay muxuu u yeelayna litu'minuu inaad rumaysaan billaahi alla saad u rumaysaan wa rasuulihi rasuulkiisa inaad rumaysaan wa tucasiruu inaad u gargaartaan ood u hiilisaan hu nebiga wa tuwaqiruu inaad weynaysaan hu rasuulkii aad weynaysaan wa tusabbixuu inaad huftaan oo aada nasahdaan ceeb iyo nuqsaan aad ka huftaan hu alle subxaanahu wa tacaala bukratan aroor iyo waasiilan galab damaa-irtan marka litu'minuu billaahi warasuulihi watucasiruuhu laga bilaabo watucasiruuhu iyo watuwaqiruuhu nebigaa loo celiyaa watusabbixuuhuna allaa loo celinaa marka nebigu muxuu leeyahay tacsiir tacsiir maxaa laga wadaa tacsiirtu waxaa laga wadaa yacni in la garab istaago oo loo hiiliyo isaga ayb wacazaruuhu wanasaruuhu fii suurati alcaraaf waataan kusoo marnay fاladiina aamanuu bih wcazaruuhu wanasaruuhu wاtabacuu nuura aladii unzila macahu watuwaqiruuhu towqiirkuna waxaa weeyaan ixtiraam iyo weyneyn in rasuulkii marka la gargaaro oo la garab istaago oo cadowga yacnii uu la dagaalamayo isaga iyadoo lala jiro lala dagaalamo cadowgaas towqiirkuna de nebigu wuxuu weyneyntii ou lahaa in la weyneeyo qof muslim ahna towqiirka rasuulka da war maba ka keeni karaba waayo min xuquuqihina waa ka mid iimaanka uu nebiga rumaysan yahana waxuu keenayaaba inuu weyneeyo waayo iimaanku waa muujibu likraam iimaanku wuxuu keensanayaa maamuus iyo qadarin ayuu keensanaa haddii marka nebigu waa rumaysanaha aad tiraahdid qadarin baad ayuu keensanaa iimaanku oo qofku haddii uunan inta waa nebigan rumaysanayo uu yiraahdo uunan qadarinina ou caayo maalan ma rumaysna waa beenlow nacam ayb mararka qaarse dadka waxay isku daraan dadka qaarkood waxyaabo towqiir nebiga ay uga dhigaan ayaan towqiir ahayn haddii marka kaa laysku qabto midkaas dooda inay dhaafto qalad waayo marka nacam oo meel kale loo boodo nacam haddii maalan laba qof ay isku qabtaan oo la yiraahdo war adiga rasuulka sidan aada ku weyneynaysid ilaahay bay meel ka dhac ku tahay xaqii ilaahay lahaabaad isaga siisay nebiga ma weyneynin mana lagu weyneyn karo shirki nebiga salawaatu ullahi wasalaamu calayh haddii la yidhaahdo nuqdadaas in laga dooday doodu ku fiican tahay hadday shirki tahay iyo haddaynan ahayn waa laga doodi karaa laakiin in la yidhahdo nebigaad necab tahay nebigaad caysay hadda adiga nebigii baad wax u dhintay ood nuqsaamisay wax aan doodii ku jirin waay nacam bani aadamka waxaa caqligu ilaahay u siiyey waxaa wax loo akriyaa wax loo qoraayo macrifada qofka uu u leeyahay inuu wax ku kala garto wax ku kala saaro marka nebiga towqiirkiisa qof mu'mina gorgortan maba ka gelayaba nacam ee halka marka yacni dooda mu'miniinta ay ka dhex imaan kartaa dadka yacni mu'miniinta ee ahlu ictidaalka ah iyo dadka ahlu quluwiga meeshay yacni doodu ay ka imaanaysaa waxay tahay war waxaani tawqiir ma ahane waa shirki iyo maya waa tawqiir walidaalika nasaaradu markay ciise waa ilaah dhahayaan ciise waa ina ilaah markay leeyihiin haddii la yidhaahdo war ciise waa addoon ilaahay iyo rasuul ilaahay ciisaa nuqsaamina bay ku leeyihiin markiiba saasay lasoo boodayeen haddii marka rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi isagana isagoo nool uuba diiday in lagu ammaano wax ilaahay meel ka dhac u ah gabadhii markay tiri wafiinaa nabiyun yaclamu maa fii qadi annaga nebi berri waxa dhacayo og ayaa nagu dhex jiro waa kii nebiga ku yidhi quulii maa kunti taquuliin wixii hore dheh kan ka joog fa innahu laa yaclamu maa fii qadin ila allah kii yidhi isagana sidoo kale ninkii yidhi maa shaa allahu washaaa muxamed waa kii yidhi ajcaltanii lilaahi niddan war maylaha ila sintay aniga marka rasuulku sal ll ly slama waa diidi jiray waxyaabahaas marka tawqiirka saxda ah ee aayaddu ay amartay iyo midkaas bis aan kala saarno dooduna halkaas un ha joogto hadday haddii qofku uunan wax fahamsanayn meesha younan ka rarin oo uunan gaarsiinin nebigaad caysa younan dhihin ma caynin qofna nebiga qofkii yiraa yacni qofkii yidhi rasuulka wixii ilaahay keligii ou lahaayaan rasuulka la siinin nebigu ma caynin salawatullahi wasalaamu calayh bal wuxuu la yimid wixii nebi moxamed asalka u ahaa oo diintana u ahaa ayb litu'minuu inaad rumaysaan darteed baa markaa allah uu sidaa u yeelo kuusoo diray oo adiga markhaati kaaga dhigay oo mid bishaaraynayo mid digaya uu kaaga yeelay litu'minuu inaad rumaysaan idinka billaahi alle wa rasuulihi rasuulkiisa aad rumaysaan wa tucasiruu inaad gargaartaan hu isaga aad gargaartaan ood garab istaagtaan wa tuwaqiruu inaad weyneysaan hu nebigii wa tusabbixuu inaad huftaan oo nuqsaan iyo ceeb aad ka huftaan hu alle bukratan aroor iyo waasiilan galabba liyu'minuu billaahi warasuulihina waa la akhriyey abu camara akhriyey iyo ibnu kathiir fi yani inta badan quraada jumhuur lquraana waxay akhriyeen litu'minuu billaahi ta'daasay akhriyeen liyu'minuu billaahi marka la yihaahdana inay rumeeyaan darteed baan kuusoo dirnay oo dadkii marka wixii hadda ilaahay towfiiqi wax u qoray inay rumeeyaan billaahi alle warasuulihi ay rumeeyaan wayucasiruuhu ay nebiga gargaaraan ay garab istaagaan wayuwaqiruuhu inay weyneeyaan nabiga sal l slam wayusabbixuuhu alle inay hufaan oo ceeb iyo nuqsaan ka hufaan bukratan aroori waasiilan galab ina aladiina yubaayicuunaka inamaa yubaayicuuna allaha yadullahi fowqa aydiihim faman nakata fainamaa yankuhu calaa nafsih ina aladiina kuwa yubaayicuunaka kula mubaayacoonayo oo kula gorgortanka kula gelayo oo yacnii ballanta kuwa kula gelaya adiga nebi moxamedow inamaa yubaayicuuna waxay ballan la gelayaan un allaha allay ballan la gelayaan oy la baayactamayaan yadullaahi ilaahay gacantiisa fowqa aydiihim iyaga gacmahooda korkooday ahaatay ayb meeshan marka macnaha aayaddan laba macnaa lagu macneeyey meeshaa yadullaahi fowqa aydiihim macnaha koowaad waxa uu yahay baycada nebiga ay la gelayaan ayaa waxay la mid tahay bayco ay alla la gelayaan oo kala way oo min baab waxaa weeyaan qowluhu tacaala man yudici rasuula faqad adaaca allaha ninkii nebiga ballan la gala allow ballanta la galay intaas baa la rabaa marka in lagu fahamsiiyey marka markay nebiga ballanta ay la gelayeen dabcan rasuulkaay gacanta gelinayeen marka waxaa laleeyahy ogaada hadda ilaahay baad ballan la gelaysaan oo idinka sarreeyo saas ogaada macna sidaas waana ibnu jariirna waa sheegay imaamu shaaficina aayaddan wuxuu u daliishaday daacatu rasuuli inay ay tahay daacatullaahi markaad rasuulka adeecaysid allaad adeecaysaa aayaddan marka sidaana imaamu shaafici uu ka fahmay macnaha labaad in siyaaqa aayadda la fiiriyo oo la yidhaahdo baycada ulajeedadeeda waa maxay marka nebiga bayco lala gelayo maxaa ujeedka ballantaa ujeedada ka dambaysaa waa maxay in la garab siiyo waayo oo awooddiisa la xoojiyo waayo awooddiisa iyo tabartiisa in la xoojiyo ayaa loola mubaayacoonayaa marka in laga macneeyo yadullaahi ilaahay quwadiisa iyo awoodiisa ayaa fowqa aydiihim iyaga ka sarreyso yadullaahi bimacnaa quwatullaahi in la yidhahda markaasna waa tafsiirun bisiyaaqi ibnu jariirna waa sheegay tafsiirkaas waa tafsiirun bisiyaaqi waa siyaaqi aayadda oo lala soconayo lianna baycadu waxay keensanaysaa maxay quwa iyo awood waxaa nebiga loola baayactamayaa oo baycada loola gelayaa waxay tahay in garab la siiyo xoog meesha uu ka yimaado xoogga allaaba idinka quwatullaahi fowqa quwatihim waay marka fowqa aydiihim ayb laba madhab baa marka meeshaas isfeer oroda mar walbo qofka wax baranaya ama daalib cilmiga ama yacni xaqa raadinayana inuu fahmo aada iyo aada daruuri u ah meel kasto yacni tafsiirku ama kalimaadka qur-aankaee la fasirayo mar walba calaa watiiratin waaxida iskagama soconayo haddii halkan siyaaqa aayadan yadullaahi quwatullaahi la yidhi meel kasta oo yad ay ku timaado quwaa lagu fasiraa maaha macnaheedu saa ma ma imaanaysa hadda siyaaqiyaa keenay in quwatullaahi lagu macneeyo laakiin meeshii siyaaqu ounan keenaynin haddaad quwo ku macnaysiso tafsiirka aayaddaas kale maqaldaysid marka limaa khalaqtu biyadaya labada yad alle ee qur-aanka uu ku sheegay haddaad qudro ku fasirto ama aada macno kale la aado adoo dhahaya tanba quwaa lagu fasiray taasna quwaan ku fasiraynaa sax ma noqonaysa nacam waayo midaan siyaaqa u ogolaaday taasna siyaaqa u diiday nacam meeshaas marka in aada loo fahmo laba dhibba waa ka jiraa bacdinaas hadda markay maqlaan yadullaahi quwatullaahi iyadoo la dhahayo waxay leeyihiin madhabkii ahlu kalaamka meeshaan laga yaa laga wadaa oo tafsiirkan tafsiirkii waxaa weeyaan dadkii yadda inkiri jiray yadda alla ma inkirayno laakiin siyaaqan hadda sidaas waa loo fasiri karaa yadda alle aayaddan keliya maa lagu sugaana maya limaa khalaqtu biyadaya wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi bal yadaahu mabsuudataani meelo badan baa aay yadda laga fahmaa waladii nafsii biyadihi kiltaa yaday rabbii yamiinun waa badan tahay marka aayaadka iyo axaadiidta laga fahma halkan aayad keliya ma ahan haddii halkan aayad marka siyaaqa dartiisaan loo fasiro maahan in sifadii dhammaaba in la diiday dhinac kalena waxaa jira iyagana sidoo kale dad kale oo iyagana markay arkaan halkan oo quwo lagu fasiray aayad walboo yad ku timaado quwaa la dhahaa bay leeyihin quwo iyaduna marka yacnii a-imadii aayaddan quwo ku fasirtay tafsiirka ay aayadaha kale ku fasireenay haddana diidayaan marka marna marka waa rabaa marna hawadiisoo la socdaa walxaqu marka waa maxay waa wasat xaqa marka sideedana wixii siyaaqu ou tusa maa dalla calayhi siyaaqu falaysa bita'wiilin wixii marka siyaaqu ou tusay ta'wiil faasida ma ahan xataa haddii ta'wiil la yidhaha ta'wiil saxeixa waayo siyaaqa waxaa loogu talagalay in wax lagu fahmo meeshaa marka sidaas weeyaan meelaha marka yaddu ay tahniye ahaan usoo aroortayna nas bay sifada ilaahay ku tahay meesha sidaan oo kale ahna siyaaqa haddii marka macnaha siyaaqa iyadoo la raacayo sidaa loo macneeyo wax dhiboo ku jiro iyo wax maxduuroo ku jiro ma lahan ayb laakiin adiga tarkiibkan iyo limaa khalaqtu biyadaya inaad isku mid ka dhigto yaad uga dayanaysaa luqatan iyo wa atharan yaad kasoo guurine yaase luqa carabi ahaan aada uga dayanaya in la yidhaha meel kastoo yad ku timaado sidan baa loo macnaynayaa cidoo uga dayanaa male meeshaas marka intaasaan rabaa inaan uga baxo faman nakatha faman qof marka yadda alle markaan u sifaynaynana horaan uga soo hadalno laysa ka midlihi shay-un huwa samiicu lbasiir waa yad ilaahay u qalanto ee aan bani aadam gacantii aan shabihin marar badanna waan ka hadalnayo wasamaawaatu madwiyaatun biyamiinihi samaawaadkiibuu ilaahay far ku qabanayaa buurihiibuu hal far ku qabanayaa badihiibuu far ku qabanayaa adiga bani aadam sidaa ma yeeli karaa gacantiisu fartaada shay yar ma qaadi karta waa waa dhacayaa shaygii ama iyadiibaaba marka tabar beelaysa marka markaan ilaahay tilmaan oo isu sugay u sugayno macnaheedu waxa ay tahay maku shabahayna makhluuqiisa laysa ka midlihi shay-un wahuwa samiicu lbasiir shaygu marka magac waa ka dhexay karaa laba shay xaqiiqduna waa kala duwanaan kartaa oo adiga laftaada ad haddaad fiiriso laba dhagood baa kugu yaalaan dameerkuna laba dhagood buu leeyahay haddana isma shabahaan mana keenayso in dameerka dhagow leeyahay la yidhaahdo bani aadamkii in la yidhi marka dameer in lagu shabahay maadaama dheg asna loo sheegay ka dhalan mayso alimaam ibnu khuseyma saasuu yidhi waana qofkii caqligan oo wax ku fahman rabana waa taasa faman nakatha faman qofkii nakatha buriyey buriyo oo baycadii ka baxo oo buriyo fa inamaa yankuhu wuxuu burinayaa calaa nafsihi nafsadiisa korkeeda unbuu ku burinayaa oo dhibaatada burintaa ka imaanayso nafsadiisa unbay marka yacnii ayuu ku burinayaa waman awfaa waman qofkii awfaa oofiyo oo dhammaystiro bimaa kii caahada uu kula ballantamay calayhi maaga korkiisaba allaha alla uu kula ballantamay fasayu-tiihi alla wuu siin doonaa ajran ajri ajriga oo cadiiman aada u weynin badan meeshaan marka iyadana faman nakatha fa inamaa yankuhu calaa nafsi waman awfaa bimaa caahada calayhullaha tafsiirkii hore yadullaahi fowqa aydiihim maxaan kusoo macnayna tafsiirkii koowaad baycada aada nebiga la gelaysaan waa midaad alle la gelaysaan oo kale aayaddii waatana marka yacni waman awfaa bimaa caahada calayhu llaha qofkii wuxuu rabbi kula ballamay oofiyaa la yidhi soo ma arkaysid waxaa qofkan waxaa laga dhigay qof alla la ballamay maadaama uu nebigiisa la ballamay allowba la ballamay aayadda gadaalayba ka sheegtay waa kaan waman awfaa bimaa caahada calayhu llaha fasayu'tiihi wuu siin doonaa alla ajran ajri buu siin doonaa ajriga oo cadiiman weynin badan sayaquulu laka almukhallafuuna sayaquulu waxay dhihi doonaan laka adiga ay kugu dhihi doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay oo xudaybiye inay ku raacaan ka haray min al acraabi reebaadiyaha xaal ay ka mid yihiin shaqalatnaa waxaana shuqlisay amwaalunaa maalyaalkeenna wa ahluunaa iyo eheliyaalkeennii ayaana mashquuliyey fastakfir lanaa ee noo dembi dhaaf dalab annaga yaquuluuna waxay dhahayaan bialsinatihim carabiyadooda ay ka odhanayaan maa shay laysa aan ahaanin huwa maaguba fii quluubihim quluubtooda dhexdooda aan ahaanin waxaan qalbigoodii ku jirin bay carabka ka sheegayaan marka yaquuluuna bialsinatihim maa laysa fii quluubihim labada jumlaba ma u laabane shaqalatnaa amwaalunaa waahluunaa iyo fastakfir lanaa laba waxbay ilaa dheheen marmarsiyadoodu waxay noqotay maalkii iyo ehelkii baana mashquuliyey waa war warka labaadoo yidhaahdeen rasuul allow dembi dhaaf noo dalab labadaasba marka waxay carabka un ka sheegayaan miyaa un qalbiga ka jirin qaar baa sidaas yidhi mufasiriinta qaarna waxay yidhahdeen maya ee yaquuluuna bialsinatihim fastakfir lanaaday u noqonee bis ayb haddii sidaa dambe marka la yidhaha macnuhu waxay tahay ilaahay dembi dhaaf noo weydiye afkay un ka dhahayaan maahna qalbiga ma jirto waayo maba rumaysnaba ilaahay subxaanahu watacaala afka unbay marka ku xaabsanayaan yaquulu sayaquulu waxay odhan doonaan laka adiga ay kugu odhan doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay min alacraabi reebaadiyaha xaalay ay ka mid yihiin shaqa waa qolo reebaadiyo nebigii marka ka hartay sulxulxudaybiya ugaga hartay shaqalatnaa waxaana shuqlisay amwaalunaa maalyaalkeenna iyo waahluunaa eheladeenna xaasaskii iyo ilmihii fastakfir lanaa noo dembi dhaaf dalab innaga yaquuluuna waxay dhahayaan bialsinatihim carabiyadooda ay ka dhahayaan maa shay laysa aan ahaanin huwa maaguba fii quluubihim quluubtooda aan dhexdiisa aan ahaanin qul waxaa tiraa faman yaa yamliku hanan karo lakum idinka idiin hananayo idiin awoodo min allaahi alla xaggiisa shay-an yaa idiin hanan karo in araada hadduu doono bikum idinka idinla doono daran dhib ow amase araada uu doono bikum idinka idinla doono nafcan dheef yaa celin karana macnaha waxay tahay maalkan iyo ilmahan iyo ehelkan aada ku mashquulaysaan haddii ilaahay dhibaato dhib ou la doono yaa ka celin karan annagaa la joogno iyagaana mashquuliyey iyagaana shuqliyey waa idinkan dhahayee haddii alle uu dhib la doono yaa ka celi karan ayb bal ee kaana allaahu alla wuxuu ahaaday khabiiran mid hoos u ogoo gun og bimaa tacmaluuna waxaaad samaynaysaan aad buu ilaahay idinkaga warqabaa bal ee danantum arrinku sidaas aada leedihiin maahane danantum waxaad malayseen an lan yanqaliba inuunan soo gadoomaynin alrasuulu rasuulkii iyo wlmu'minuuna iyo mu'miniintiiba ilaa ahliihim reerahooda iyo yacnii guryahoodii ay ka baxeen inaynan usoo noqon doonin aynan usoo gadoomaynin abaddan weligood saasaad malayseen wasuyina waa la qurxiyey dalika malahaasi fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda lagu qurxiyey wadanantum waxaad malayseen danna saw-i mala xun ayaad malayseen wa kuntum waxaad ahaateen qowman qolo buuran ay halkaa dad halaagsamay oo maladaa ku halaagsamay oo yacni ku baaba-ay oo naar ku mutay ayaad ahaateen waman qofkii lam yu'min aan rumaynin billaahi alla aan rumaynin wa rasuulihi rasuulkiisii aan rumaynin fa innaa anagu actadnaa waxaanu u darabnay oonu u diyaarinay lilkaafiriina gaaladii saciira naar shid mayso taabaan u diyaarinay marka maladiina wuxuu ahaa nebiga iyo asxaabtiisii ma soo noqonayaan waa ku baaba-ayaan dibna usoo laaban maayaan mana soo badbaadayaan sidaas baad islahaydeen maladaas baana quluubtiina lagu qurxiyey welilaahi alla unbuu u sugnaaday mulku samaawaati samaawaadka mulkigooda iyo walardi dhulka mulkigiisa yakfiru waa dhaafayaa alleh liman buu u dhaafayaa yashaau uu doonayo wayucadibu waa cadaabayaa manaxad yashaau uu doonayo wa kaana allaahu alla wuxuu ahaaday hafuuran mid dembi dhaafid badan raxiiman naxariis badan sayaquulu waxay dhihi doonaan almukhallafuuna kuwii la dibdhigay idanalaqtum idaa goortii indalaqtum aad aadaan oo tagtaan ilaa maqaanima hanaa-im meel laga soo qaniimaysto ama hanaa-imba xaggooda aad aadaan lita'khuduuhaa lita'khuduu saaad u qaadataan haa hanaa-imta a usoo qaadataan markaa sidaa u baxdaan bay waxay idin odhan doonaan daruunaanna daaya oo naga taga natabickum idin raacnee na iska keen daaya aan idin raacno maqaanimtan marka khaybar baa loo jeedaa nebiga marka waa loo sii sheegayaa waa sii socdaa madiinow kusii socdaa waxaa la leeyahay markaad madiino tagtaan dadkii idinka haray ee munaafiqiinta waxay idin dhihi doonaan marka aad maqaanim iyo meel aada hanaa-im kasoo helaysaan u socotaan waa khaybar marka hanaa-imta khaybar waay markaad khaybar iyo halkaa aada aadaysaan ayay waxay idin dhihi doonaan nadaaya waa idin raacaynay rasuulkana markaa waxaa la amray khaybar inuunan u raacin ilaa dadkii xudaybiya u raacay ma ahani marka laga hadlaayo dadkii madiina uu nebiga ugasoo uga soo tegay ee nebiga ka haray iyaga inuunan u ogolaanin baa la amray inay khaybar u raacaan walidaalika khaybar marka waxaa ka qeyb galay intii xudaybiye ka qeyb gashay waxaa uu ehliyey oo keliya asxaabu safiina dadkii la dhihi jiray oo abuu muusa alashcari ou ka mid ahaa waa dadkii marka doonta ay keentay oo yeman iyo dhulkaa intay kasoo tageen dad ardulxabasho iyo joogayna ay hore usoo raaceen ayay madiino yimaadeen markaabay khaybar haddana nebiga ugu tageen sala allahu calayhi wasalam kuwaas nebigu marka waa ogolaaday hanaa-imtii khaybarna waxbuu ka siiyey sababtoo ah iyagu maba ka harinba nebiga sal l slam waayo markuu baxaayay meeshii uu ka baxayo madiine ahayd iyaga maba aynan joogin laakiin qoladii madiine joogtay ee nebiga ka hartay inay raacaan waa loo diiday taas buu marka rabbi ka warramayaayo wuxuu leeyahay waxay idin dhihi doonaan daruunaan naga taga oo naiska keendaaya natabickum idin raacnee yuriiduuna waxay rabaan an yubadiluu inay bedelaan kalaam allaahi ilaahay kalaamkiisii yacnii xukunkii allay rabaan marka inay bedelaan iyaga qul waxaa tiraa nebiyow markay sidaa ku dhahaan lan tatabicuunaa nama raacaysaan oo nama raaci doontaan kadalikum sidaadaas sidiinaas oo kale ayaa qaala allaahu alla uu yidhi min qablu hadda ka hor ayb ay min qabli marjicinaa ilaykum intaanaan idiinsoo laabanin rabbi sidaasuu yidhi saa ku dhen fasayaquuluuna waxay dhihi doonaan bal e taxsuduunanaa waadna xasdaysaano hanaa-imta iyo maalkaad nagu xasdaysaanood noo diidan tihiin bal e kaanuu waxay ahaayeen laa yafqahuuna inaynan kasaynin oynan fahmaynin ilaa qaliilan wax yar maahane wax kale inaynan fahmaynin sidaasay ahaayeen oo fiqhi yari ayaa lagu sheegay marka dadkaa marka nebiga madiine yacni ee agagaarkeeda uga haray laba nooc baa dad acraab oo reebaadiye ah iyo kuwa iyagu munaafiqiinoo madiinaba joogay marka alla qoladan marka imtixaan kalaa laga qaaday marka tan oo khaybar noo raaci maysaane hadday dhab idinka tahay diintu waa tan marka tanaa idinka la idinka rabaa qul waxaa tiraa lilmukhallafiina kuwii la dib dhigay min alacraabi reebaadiyaha xaal ay ka mid yihiin satudcawna waa la idin yeeri doonaa ilaa qowmin qolo intii ka ah baa la idinkugu yeeri doonaa ulii ba'sin qolada oo ulii ba'sin baas u saaxiib ah baaska oo shadiidin adag oo daran ibnu cabaas wuxuu ku fasiray faris idinku reer faris dagaalkoodaa laydinkugu wici doonaa ayb tuqaatiluuna waad dagaalamaysaan hum iyagaad la dagaalamaysaan ow amase yuslimuuna hum iyagu yuslimuuna way islaamayaan labadaa u waad la dagaalaysaan ama way islaamayaanba iyagina fain tudiicuu marka jizye ay laga yeeli maayo aayadda waxaa laga qaadanaa mushrikiinta inaan jizye laga qaadaynin ayb waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa haddii faris lagu fasiro waxaa aayadda laga qaadanayaa cumar radia allaahu canhu iimaan iyo khayr iyo wanaag inuu ku dambeeyey nabiga kabacdi sal ll ly slam oo ku dhintayna sidaas khilaafan lima limasaacimi shiica iyadoo markaa shiicada masaacimtooda la khilaafayo sababtoo waa gaaloobay bay leeyihiin abubakar iyo cumar way gaaloobeen bay iyagu dhahayeen shiicadu aayadda sida looga fahmayana waxay tahay faris in yacni lala dagaalo yaa ugu yeeray kuwana satudcawna ilaa qowmin uli ba'sin shadiidin yow ahaa axadkii faris la dagaalamay oo islaamka geliyey cumaroo ahaa marka cumar baa waxaa la sugaaba khilaafadiisii marka nacam mar haddii faris dagaalkooda kan ugu yeeraya ou cumar yahay iyagiina la amray inay dagaalkaas galaan ee cumar marka wuxuu haayaa howl ilaahay u dirayo sax ah marka nacam halkaa marka soo lama garanin marka walidaalika marka aimo badan baa meeshaan aayaddan marka sidaa ka fahmay haddii la yidhaha reer bani xaniifa loo jeedaana abubakaray u tahay marka yacni manqabo aada u weyn iyadana waayo reer bani xaniifa dadkii ridoobay abubakaraa la dagaalamay radia allaahu canhu abubakar ayaa qoladaa iyagana la dagaalamay marka qoladaabaa la idinkugu yeerayaa kan ugu yeerayay abubakar oo ahaa marka dagaalkaas isaguna marka dee iimaankiisay aayaddu tusaysaa fain tudiicuu haddaad adeecdaan yu'tikum llahu alla idin siiye ajran ajri ajriga oo xasanan wanaagsan wain tatawallow haddaad jeesataan kamaa sidii tawallaytum aada u jeesateen min qablu hadda ka hor oo xudaybiye iyo aada uga jeesateen sidaasoo kale haddaad u jeesataan ayb waqtigii xudaybiye waay marka yucadibkum alla idin cadaabeeye cadaaban cadaab cadaabka oo aliiman mu'liman xanuujinaya ayuu rabbi idin cadaabaya subxaanahu wa tacaala hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi waaalihi waasxaabih